in ka badan lixdan arday oo baratay kulliyadda shareecada iyo daraasaadka islaamka islamarkaana ka qalin jibisay jaamacadda soomaaliya ayaa magaalada muqdisho loogu qabtay munaasabad qalin jibineed munaasabada ay ardayda ku qalin jibinayeen ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe hoggaanka jaamacadda soomaaliya culamo u diin waalidiin iyo ardayda qalin jibisay doctor cabdinuur maxamed ismaaciil oo ka mid ah maamulka jaamacadda soomaaliya ayaa ardayda qalin jibisay kula dardaarmay in cilmiga ay barteen ugu adeegaan bulshada aada iyo aada iyo aad ayaan ugu hambalyeynaynaa ardadaas maaragtay sharafta badan ee gabdhaha iyo wiilasha isugu jira maaratay kuliyaadka shareecada qaybaheeda kala duwan bartay waxaana maarata kula dardaarmaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu iyagana u fudeeyo kuna anfaco cilmiga ay barteen isla markaana ay ku anfacaan bulshadooda iyo dadkooda soomaaliyeed iyo dadka kale muslimiinta ee caalamka joogaba inay ku anfacaan waayo waxaa loo saaray waxa weeye laba arrimood baa meesha ku qoran waa inay yihiin ducaad iyo inay yihiin maxaan ku dhahdaa dad maarata garsoorayaal ah qaar ka mid a xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa bogaadinaya hambalyo u diray ardayda qalin jibisa iyo maamulka jaamacadda waxaan aaminsanahay wax la barto kulliyiddii ugu wanaagsanedeed inaad ka qalin jibinayseen maaha laakiin waxaa la rabaa qofka qalin jibinaayo jaamacadda ka qalin jibinaayo maadaama kulliyadda shareecada iyo qaanuunka ama alfiqu usuuluhu ama daraasaad islaamiya waxay doonta ka baxe dhammayn waa inaad ummadda ku soo kordhiso waxa ay shareecada islaamka ay tilmaamayso oo ah akhlaaq wanaag horumar kuliyadda sharciga oo samaynaysay bandhig waa idin hambalyaynayaa si gaar ahaan idinkugu hambalyaynaya kuliyadda shareecada gaar ahaan qismiga oo ashariica alqaanuun sababtoo ah dalkan waxa uu baadigoobaya waxaa waaye mabdaa saraynta sharciga mabdaa saraynta sharciga waxa kaloo dhan ituu qofku iska dhaafo inuu aamino inuu ka shaqeeyo waqtina geliyo wuxuu ahaadaba mabdaa saraynta sharciga ardayda munaasabada qalinjibinta loogu qabtay magaalada muqdisho ayaa noqonaya dufcadii siddeed iyo tobanaad ee ka qalinjibisa jaamacadda soomaaliya tan iyo markii la aas-aasay